الله يسمح وراء تفضل مشكورا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالته وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بعد السلام آه سيدة وشاقي وتلمام أخونا إن شاء الله تعالى آه وحن إن شاء الله تعالى إلى كبرى رجل دونا أنيقو أنقفل بو إنقري كمده inuu og yahay oo yaqaan dulmiga inuu xaaraam yahay dulmigu inuu dhib weyn leeyahay adillo badan ay ku soo aroortay qur-aanka iyo sunnada anigoo og inaad og tihiin dhammaanteed ayaa waxaan maaragtay isku dayaya insha allahu tacaala inaan idin xusuusiyo nafteedii tiinaba qofku si kasta waxu u yaqaan uu og yahay ka suuli maayo qofku inuu maaragtay had iyo goor la xusuusiyo diinta allah subxaanahu wa tacaala nebiga calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamay inuu yahay axadkii ugu taqwada badnaa uguna ilaah adeecidda badnaaba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi yaa ayuha nabiy ittaqi illaah ilaahay ku cabsaba low nebiyow marka insha allahu tacaala waktiga aanu isugu nimi waxaan wax ka odhan doonnaa ka tilmaami doonnaa dulmiga saynu tilmaannay sayn la soconno waa iyadan dambe dulmigu runtii wuxuu noqda wax meel walba intishaar ku ah oo ku fidsan gaar ahaan waddankan soomaalida aynu soomaaliya ay ku nool nahay waxaa moodaa dulmigu inuu bannaanka yaallo dadka waxaa moodaa in layska dhaga tiray xaaraantinimada uu dulmigu leeyahay waana waxyaalihii ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadihii naga horreeyey uu ku halaagay wuxuu alla subxaanahu wa tacaala qira qur-aankiisa ku leeyahay walaqad ahlakna alquruuna min qablikum lamaa dalamuu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ummadihii idinka horreeyey waanu halaagnay markay dulmiga la yimaadeen waxa lagu halaagay ummadii lagu baabi'iyey waxa weeye dulmi bay la yimaadeen dulmigaana habeen iyo maalin ay dadku samaynayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala haafilka maaha allah subxaanahu wa tacaala waa og yahay oo maca daalika qur-aanku noogu sheegay ina waxa weeye dadkii ummadihii nagu horreeyey ay dulmi la yimaadeen oo allah subxaanahu wa tacala leeyahay wajaa'atum rusuluhum bilbayinaat ilaahay subxaanahu wa tacala rusushiisii baa loo soo diray xujooyin cad bay la yimaadeen wa maca daalika dulmi bay la yimaadeen caaqibadiisi waxay noqotay dulmigii in ummaddiinu la halaago la baabi'iyo haddaynu hadda yani tusaale ka soo qaadano waddankii soomaaliya la odhan jiray aaway dulmiguna kuma koobna keliya cidda dulmiga samaynaysa laakiin marka cadaabka alle subxaanahu wa tacaala uu yimaado ee dad badan buu camimaya waxaa laga yaabaa ciqaabka maantana haysta oo labaatankaa sano dadka soomaalida ah haysta oo dadkii ay ku dhammaanayaan oo ku baaba'ayaan ciqaabka isaga ahay marka hore dulmi buu ka yimi lianna alla subxaanahu wa tacaala waxa aynu kasbannay gacanteenna waxaynu kula nimi buu alla subxaanahu wa tacaala ciqaabkeeda noo keenaya waxaa ku dhammaada dulmigaa isaga ahi dadaan gacan ka geysan intaas oo boqol oo kun oo haween iyo carruura baa ku dhammaaday kuwa gaajo u dhintay kuwa xabad u dhammaaday waa dulmi lala yimi awgeed ilaahay subxaanahu wa tacala noo caddeeyey in arrinkaasu dhacayso aayadda hadda aynu sheegaynay aynu tilmaamayna alla subxaanahu wa tacaala uu leey walaqad ahlakna alquruuna min qablikum lama dalamuu ayadda ibnu sacad markuu ka hadlaya waxa uu leeyahay yukhbiru tacaala annahu halaka alumam almaadiya alla subxaanahu wa tacaala wuxuu noo tilmaamayaa oo nooga warramayaa inuu halaagay ummadihii inaga horreeyey oo tegey bidulmihim wa kufrihim alla wuxuu ku halaagay dulmigoodii iyo kufrigii ay la yimaadeen bacdamaa jaa'athum albayinaatu markay u yimaadeen xujooyinkii cadcadaa oo weliba ambiyada loo soo diray oo ambiyadaasoo tubayinu alxaqa xaqa u cadaynaysay qur-aan baynu haysannaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam baynu haysannaa waa maca daalika dulmigu wuu badan yahay waxaa maqlaysaa hebel baa la dilay heblaayaa la dilay waxa loo dilay lama yaqaano waxaa laga yaaba qofka dilayaa waxa uu ku dilay qofkaan ma garanayo dulmiga noocaasihi aynu samaynayno oon la imaanayno ilaahay subxaanahu wa tacala ciqaabkiisuna wuu yaalla haddii aan laga noqon oo aan laga toobadkeenin nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu xadiis ku leeyahay xadiiska loo yaqaano xadiisu qudsiga allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi yaa cibaadii innii xaramtu الظulma calىa nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu wuxuu leeyahy alla subxaanahu wa tacala xadiiskan macruufka ah oo inu ardadan maaragtay markaynu bilaabayno kitaabka arbiciinka ku yaallo qof waliba uu garanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam fii maa yarwi can rabbihi ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiiska uu ka warinayo wuxuu leeyahay ilaahay baa wuxuu leeyahy yaa cibaadii addoommadaydii innii xaramtu dulma calaa nafsii naftaydii dulmi baan ka xarimay wajacaltuhu baynakum muxarama idinka dhexdiinina waxaan ka dhigay dulmiga xaaraan baan ka dhigay ee falaa tadaalamuu ha isdulminina ilaahay subxaanahu wa tacala cidna ma dulmiyo waatuu qur-aanku ku leeyahay ina allaha laa yadlimu midqaala darra ilaahay wax intaa la eg alla subxaanahu wa tacaala ma dulmiyo dulmi kuma yimaa lama yimaado ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo idinku ha isdulminina wamaa dalamnaahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun waa alla subxana wa tacala leeyahay annagu ma aanan dulmin laakiin iyaga ayaa naftoodii dulmiyey waxay la yimaadeen waxyaalo ciqaab aan ugu keenayno ayay la yimaadeen gacantooda ayay isku halaageen marka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu isagu noo sheegayaa naftiisa inuu cid dulmiyo xaaraan buu ka dhigay innaga dhexdeedana wuxuu yidhi waa xaaraan weeye ha isdulmanina oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xajkiisa u dammeeyey oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu wax yar dhuuraa markuu soo xajiyey kabacdi xaajat ulwadaac loo yaqaano nebiga dhowr meelood ayuu khudbo ka jeediyey khudbooyinka uu ka jeedinaya waxaa ka mid ahaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam loo dii loo leeyahay war dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinnuba xaaraam weeyaan xurmaa loo yeelay yacni iska ilaaliya nebiga calayhi salaatu wasalaam waad garanaysa khudbada caamka ah oo nebiga alay slat leeyahay sida maaragtay bisha aynu ku jirno maanta xurmo u leedahay oo kale magaaladan aan joogna siday xurmo u leedahay oo kale maalinta maanta iyo siday xurmo u leedahay oo kale saas oo kaleba ayaa dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinnuba xaaraam ay ka tahay in maa dembi aad la timaadaan aad ku dhacdaan wa maca daalika ummadaha marka la ciqaabayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo diraa ilaahay subxaanahu wa tacaala imaa inuu nimco nimco u soo diro wa imaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhib u soo diro labadaas haddii labadaas alla u soo diro alla subxaanahu wa tacaala wuu imtixaamaya laakiin hadday naftooda dulmiyaan oo dulmi la yimaadaan oo imtixaanka isaga ahi ay ka bixi waayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu halaagaya wuxuu alla subxaanahu wa tacala qur-aankiisa ku leeyahay ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ummadihii kaa horreeyey ayaanu soo dirnay waxaanu la soo dirnay rasul baan u soo dirnay ummadii kaa horreeyey waxaanu ku qabannay dhib baanu ku qabannay barwaaqaanu siinay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waxaanu saa u yeelaynaa ba inay alla subxaanahu wa tacaala u noqdaan ilahay hadduu barwaaqo ku siiyey ilaahay subxaanahu wa tacala hadduu caafimaad ku siiyey ilaahay subxaanahu wa tacala hadduu yacni kusi carruur ku siiyey waxyaalaha dhammaantood barwaaqa weeyaan nimca alla subxaanahu wa tacaala uu gaarkaaga yeelo weeyaan waxaa laga yaabaa dad badan inayn haysan waxa saa laguu siinayaa waxa weeyaan inaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqoto marka wuxuu leeyahay falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadarra'uu walaakin qasad quluubuhum wazayana lahum shaytaanu acmaalahum wazayana lahum shaytaanu maa kaanuu yacmaluun wuxuu leeyahy alla subxaanahu wa tacaala haddii markii aanu ku qabannay ciqaabka noocaasa ama barwaaqada noocaasa haddii ay alla subxaanahu wa tacaala u noqon lahaayeen oo alla isu dhiibi lahaayeen laakiinse qalbigoodii baa qalalay shaydaankabaa wuxuu u qurxiyey waxa ay la imaanayaan haddii alla subxaanahu wa tacala u noqonno imtixaanka maantana haysta uu naga bixi lahaa wa an low istaqaamuu cala aariiqa la asqaynaahum maa'an qadaqa allah subxana wa tacala leeyahay marka waxa weeye dulmi innagu ay nafteen la imaanayno baa alla subxaanahu wa tacala ciqaabkan noogu soo diraya noo keenaya alla subxana wa tacala wuxuu noo tilmaamaya qofku sidiisaba inuu alla subxaanahu wa tacaala ku beero ku abuuray inuu yahay mid dulmi badan mid jaahilnimo badan mid gaalnimo badan nimcada alla subxaanahu wa tacala diidis badan wuxuu alla subxaanahu wa tacaala qur-aanku ku leeyahay ina alinsaana ladaluumun kafaar insaanku waxa weeyaan mid dulmi badan oo gaalnimo badan weeyaan waa mid dulmi badan dulmi la imaanaya imaa inuu naftiisa dulminayo wa imaa inuu kayrkii dulminayo wa imaa inuu alla subxaanahu wa tacaala dulminayo shirka la imaanayo kufriguna waxa weeyaan inuu alla subxaanahu wa tacaala ka jeesto wa imaa inuu muslim yahay oo alla subxaanahu wa tacala nimcadiisi maaragtay uu diiday aayad kale alla subxana wa tacala wuxuu leeyay innahu kaana daluuman jahuula adoonku ama insaanku wuxuu ahaaday mid dulmi badana ah oo jaahilnimo badana ah aayaddaas iyadaahi ibn qayim raximah اllahu tacaala markuu aayaddaas ka hadlaya wuxuu leeyahay alinsaanu khuliqa fi اlasli daluuman jahuula insaanka waxaa lagu abuuray asal ahaan inuu yahay mid dulmi badana ah mid mataqaanaa jaahilnimo badana ah ayaa lagu abuuray marka wuxuu leeyahy walaa yanfaku can اljahli wadulm marnaba ka baxsan maayo inuu jahli iyo dulmi la yimaado addoonku ilaa mooye in ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi anfaco siiyo oo ku ilhaamiyo alla subxaanahu wa tacaala hanuun marka wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala qofku khayr la doono ilaahay cilmi buu barayaa cilmigaasoo anfacaya fakharaja bihi can اljahli uu jahilnimadii kaga baxayo wamaca dalika alla subxaanahu wa tacaala cilmigaa uu siiyey ayuu ku anfacayaa fakharaja bihi can اdulmi dulmigiibuu kaga baxaya marka waxaa la doonaya waxa weeye cilmi iyo cadaala in qofku labadaa ku badasho ayaa la doonayaa bule ibn qayim raximah اllahu tacaala qofka ay dulmido ama dulmigaa la timaada cawaaqib xumada uu leeyahay waxaa ka mid ah in nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ku yidhi maalin maalmaha ka mid ah atadruuna malmuflis qofka dulmiga la imaanaya oo qof islaama oo muslima dulminaya ama gaalba saynu arki doono gaal haddaad dulmido ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa suurowda inuu kaaga argudo dulmiga la imaanaysa sida xadiis tilmaamaya arki doona insha allahu tacaala marka wuxuu leeyahay nebiga calayh isalaatu wasalaam saxaabadiisa ayuu wuxuu ku yidhi atadruuna malmuflis ma taqaanin qofka mufliska loo yaqaan mufliskana way naqaanaa waa qofka kacay weeyaan qofkan waxba haysan qofkan maal haysan saxaabada nebiga calayh isalaatu wasalaam waxay dhahay ya rasuula allah ina almuflisa fiina man laa dirhama lahu walaa mataac muflis waxaa la yidhaahdaa annaga dhexdanada muflis waxaa la yidhahdaa qofkaan maal la haysan xoolana haysan qofkaasaa muflis la yidhaahdaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka mufliska ahi oo ummaddayda ka mid ihi saas ma aha bal u fiirsada xadiiska ayada isaga ah waxa uu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka mufliska la yidhaahdaa ummaddayda man ya'ti yowma alqiyaama bisalaatin wa zakaatin wa siyaamin waa qof la imaanaya soom badan buu la imaanayaa zako badan buu la imaanayaa siyaam badan buu la imaanaya yacni camal aad u tiro badan qof la imaanaya weeyaan qofka mufliska loo yaqaano ummaddaydaahi waa qofka camal tiro badan la imaanaya camalkaasoo aad u tiro badan nooc walba isugu jira marka nebiga alay isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay wayaأtii qad satama haada qiyaamihii buu imaanayaa isagoo kan soocaayey kanuu soocaayey wa qadafa haada kanuu soo qadfiyey oo sina iyo waxbuu ku soo tuuray oo soo afla gaabeeyey wa akala maala haada kan maalkiisii buu soo cunay wa safaka dama haada kan ma- yani dhiiggiisii buu soo daadiyey wa daraba haada kanuu soo garaacay maxaa lagu samaynaya marka qofkaa isaga maal wuxuu la yimi camalkii u ficnaa buu la yimi camal aad u wanaagsan buu la yimi laakiin dadka macaamilkoodii iyo dadka la dhaqankoodii baa ka xumaaday markuu la yimi ma- yacni nimcada ama camalka taa u tiro badan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo dadkii oo dhan miduu soo caayey iyo miduu soo dilay iyo miduu soo dhacay ah ayuu maalintii qiyaamaha soo istaagay bal u fiirsa qofka waxaa ku dhacaya dulmiga aa qofka lagu samaynayo ama lala imaanaya ama mujtamac lagu samaynaya dhibta ay leedahay u fiirsada camalka maantay caawa aad la fadhido aad la ictikaafaysid waxaa kaala wareegaya kaa cunaya waxa weeyaan qofka dulmiga ula timi haddaad garanayso qof dulmi aad la yacnaa ku samaysay inta aadan dhimin qofka isagaahi waa inaad waxaad ka dulmiday ama hadduu maal yahay maalka u celisaa hadduu cirdi yahay inaad u tagto weeyaan maalinta qiyaamaha markaad timaado haddii kale maalka yacni camalkaagii qofkaasaa qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay fa yucdaa haada min xasanaatihi dadkii uu soo maagay ama soo aflagaadhay ama soo diray meeshay taagan yihiin camalkiisu wuu badan yahay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi eh, xasanaadkiisii baa kan la siinaya wa haada min xasanaatihi kanna waa la siinaya xasanaadkiisi fain faniyat xasanaatuhu haddii xasanaadkiisi dhammaado xasanaadkiisii baa la qaybiyey soonkii uu badnaa uu la yimi salaaddii uu badnayd uu la yimi baa la qaybinayaa dadkii uu soo dulmiyey baa meesha taagan ilaahay uu qofkaanu muxuu nagu dulmiyey ayay leeyihiin marka loo qaybiyo xasanaadkiisi hadduu dhammaado oo weli meesha ay taagan yihiin dad uu soo dulmiyey maxaa lagu samaynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay fain faniyat xasanaatuh haddii xasanaadkiisu uu dhammaado qab- qabla an yuqdaa maa calayhi waxa dushiisi ahaaday intaan la xukumin ka bacdi yacni ka hor oo dad badan oo dulmi uu ku sameeyey ay meesha taagan yihiin welina xasanaadkiisii aan la siinoo xasanaad ka dhammaaday ukhida min khataayaahum waxaa la soo qaadayaa buu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka iyagaabaa dembigooda laga soo qaadaya dadka iyagaabaa dembigooda laga soo qaadaya markaasaa dusha laga saaraya isagii dembi badan markuu isugu yimi qofkan maxaa u haray nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu lehy uma turixa fi nnaar qofki isagaa naartaa lagu tuuraya bal ikhwaana u fiirsada ilaahay subxaanahu wa tacaala buu camal wanaagsan ula yimi laakiin dadkii buu soo dulmiyey dulmigu marka dhibta u leeyahay bal u fiirsada inuu cadaab kuu geeyo waxaa laga yaabaa markaa qofka dulminaysa inay kuga fududahay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacala agtiisa waa ku weyntahay qof mu'mina wax la yeelo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waa ku weyntahay waatuu nebiga xadiis ku lahaa lazawaalu dunya cinda allaahi ahwan adduunkan dhammaantiis oo meesha ka zuula oo la baabi'iyaba uu alla wuxuu kala fudud yahay qof mu'minoo la dilo soo maaragtaa qof mu'minoo la dilo oo aad disho iyo marka laysu barbardhigo adduunkan dhammaantiis alla subxaanahu wa taala agtiisa waxaa la fudud adduunkan in burburo qofkaa mu'minkaahi qiimaha uu leeyahay qofkaa mu'minkaahi qiimaha uu leeyahay nebiga calayh salatu wasala xadiis wuxuu tilmaamayaa haweeney haweeney intay bisad soo qabatay meel ku xirtay bisad bay soo qabatay meer bay ku xirtay faraha kama ayan qaadin si ay maaragtay u raadsato waxay cuni lahayd iyaduna cunto ma ayan siinin ilaa ay ka dhimatay naar bay ku gashay ka waran marka qofkii qof muslima dulmiyey qof muslima waxaa naar lagu gala nebigu noo sheegaya waxa weeye waa bisad weeyaan ama mukulaan hadba sidaa u taqaaniin haddii naar lagu galay saa loo xabisay saa loo celiyey qof muslima maalkiisii dhacday qof muslima wixiisii cuntay qof muslima mataqaana dhulkiisa a dhacday bal ka warrama dhulku innagu waxyaalaha la kala dhaca waxyaalaha u fufud weeyaan laakiin qiyaamaha waxa weeyaan oo waxna sugaya weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalam xadiis wuxuu ku leeyahay lacana allaahu man hayara manaara alardi ilaahay nacladiisa ha ku dhacdo ilaahay nacladiisa ha ku dhacdo qofkii meelaha dadka u kala xiraysan ama waddooyinka cab- dhulka yacni cabiradiisa dadka bedela iyagoo doonaya inay qofkan dulmi yani dhulkiisa ka dhacaan nebiga calayhi salaatu wasalaam marka l qofka noocaas ah oo cabirkiisa meesha intuu ka qaada meel kala geeya isagoo dhulku doonaya qofka isagaa ilaahay subxaanahu watacala hal naclada bu leeyahay wala fiirsada waxyaala u waaweyn oo yani dulmigu nooga yimaadaana waa dhulka weeyaan waxaa moodaa inaan layna weydiinayn waxaa arkaysa dad waaweyn oo isku hayst dhul isku haysta oo ku kala tegey magaalada boosaan ku arkay meel garaash noqotay oo aan la- laba degaan ah oo la yidhi laba reer ilaa saddex reer baa isku haysta ku dirday waa dhul weeyaan yaa markii hore lahaa laabudda qof baa markii hore lahaa layskuma hayo qof inuu gadiran yahay layskuma hayo layskuma hayo qof inuu gadiran yahay waa dulmi aad iyo aad u weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay ilaahay ha naclabo naxariista ilaahay ha ka dheerayo qofkii cabirada dhulka bedela oo yacni dulmi awgeed u bedela ilaahay ha naclabo baa alla nabiga calayhi salatu salaam leeyahay xadiis kale oo dhulka lala xidhiira waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ee man dalama qiida shib min alardi qofkii dulmiya wax taako oo kale ah taako oo kale intaa wax la eg oo dhula qofkii dulmiya ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha sulka ayuu wuxuu ugu duubayaa toddobada arbo toddobada dhul baa loogu duubayaa yacni taako wax la-eg oo aad dulmiday ayaa cadaab kuu geynaya ayaa cadaab kuu geynaya wax badan baynu ognahay oo dalka lagu dadka lagu dulmiyo oo dulmi dhexdeenna ah dulmigu marka walaalayaal wax sahlan ma aha dulmigu wax sahlan ma aha dulmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad qof dulmi ka gashay ilaahay kuu dhaafi maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu dhaafi maayo si kastaa uga toobad keento waxa kuu dhaafayo waxa weeyaan war qofkii aad dulmiga ka gashay qofka dulmiga ka gashay ayaa kuu dhaafaya ilaahay dembiga aad ka gasho alla subxaanahu wa tacaala dembiga ka gasho haddaad intaa nooshahay ka toobad keento dembi kasta ha noqdo dembi kasta ha noqdo haddaa alla subxaanahu wa tacaala uga toobad keento alla subxaanahu wa tacaala wuu kuu dhaafaya shirki ha noqdo wax kasta ha noqdo dembi alla ka gashay haddaad ku toobad keento inta aad nooshahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kuu dembi dhaafaya haddii dembi alla subxaanahu wa tacaala ka gashay aad ku geeriyootay oo aan shirki ahayn taxta mashii'at illaahi baa tahay ilaahay subxaanahu wa tacala hadduu dana ku cafinaya allah subxaanahu wa tacala hadduu dana ku ciqaabaya amaa shirkiga soo maaha in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirkigu halkaasu yahay wuxuu u baahan yahay dembi dhaaf u baahan yahay amaa dulmiga qofka laga galay dulmiga qofka ka gashay ilaahay subxaanahu wa tacaala kama aadan gelin qof baa ka gashay ilaa qiyaamahana wuu ku sugaya qofkaa isaga ah ilaa qiyaamahana wuu ku sugayaa qofka isagahi hadday tahay nafa ka goysay hadday tahay dhuwa ka qaadatay hadday tahay dulmi aan la timi ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha waa lagu soo taagaya marka maantay ee intay noon lahay xaasibuu anfusakum war naftiinna xisaabiya cidaad dulmi ka gashay ma jirteen hadday jiraan cidaad dulmi ka gashay maanta u noqo haddii ayn dulmiga iska ilaalino oo qof waliba inagana ka mid dulmiga iska ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala gargaar baynu ka helaynaa ilaahay subxaanahu wa tacala nolol baynu ka helaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala deegaan fiican baynu ka helaynaa dulmiga ha la iska ilaaliyo xadiiskan tilmaamayo dhulka ku saabsanaa oo taakada ka hadlayey axadu min asaxaaba oo ka mid ahaa tobankii nebiga calayhi salaatu wasalaam u bishaareeyey jannada ugu bishaareeyey ayaa isaguna xadiiskaas oo kale soo aroorinaya waxa uu leeyahay maalin maalmaha ka midaba haweeney baa been ku abuurtay saciid ibni zayd saciid ibni zayd waxay u timi marwaan ibni xakam markaase waxay ku tiri ninkan la yidhaahdo zaciid saciid la yidhaahdo ayaa dhul iga dulmiyey labada beerood baa isku qabsana beerteedii buu iga dulmiyey bay tiri ninkan saxaabigaahi jaliilkaahi ayay been ku abuuratay waana raggi ka mid ahaa wey nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu lahaa yacni abuubakarun fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa caliyun fi ljanna tobankii nebigu tiriyey buu ka mid ahaa marwaan baa u yimi wuxuu ku yidhi war saciidow maxaad qoftaan iyadaa u dulmiday oo aad uga qaadatay beerteeda uga qaadatay maxaad u dulmiday oo beerteeda uga qaadatay saciid wuxuu ku jawaabay intuu weliba mataqaanaa yacni ooyey oo ilmeeyey oo ilma ka timi fafaadat caynaahu wahaza ra'sahu saasuu xadiisku tilmaamaya ilmihii indhihii ayaa ilma ka timi markaasuu intuu madaxa ruxay buu wuxuu yidhi war miyaan dulmay dulminayaa haweenaydan oo dhul ka qaadayaa kabacdi markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka maqla isagoo leh qofkii ta tallaabo yani taako wax la mid ah tallaabo yani taako wax la mid oo dhula qofkii dulmiyo oo dhaca maalinta qiyaamaha toddobada dhul baa sulka loogu duubaa ciqaab weeyaan anigoo nebiga taa ka maqlay miyaan haweeney dhulka dulminayaa buu yidhi walu fiirsada markaasuu wuxuu ku yidhi ha qaadato ardi ilaa ardihaa wa bi'ri ilaa aabaarihaa wa nakli ilaa nakliha dhulkaygi dhulkeeda ha ku darsato be- yacni biyahayga ceelkeeda ceelkeeda ha ku darsato ha qaadato timirtaydaiga timireedkeeda ha ku darsato ha qaadato ilaahayow hadday been sheegayso ilaahayow hadday been sheegayso qofta iyadaahi wuxuu nabi ila wuxuu leeyahay hadday been sheegayso qoftaasi ilaahu indha tir buu yidhi ilaahu indhaha tir ilaahu waxaa ku dishaa dhulka ay sheeganayso aan ka qaado oo ka qasbay dhexdeeda ilaahu ku dil waxaa la yidhi haweenaydii markii dambe intay indhabeeshay oo da'weynaatay oo ay indhabeeshay ayay waxa weeyaan waxay ku dhex waxay ku dhex dhimatay ceel ceelashii meeshii ka mid ah iyadoo biyo ka qaadanaysa bay dhacday iyadoo mayda oo fiirsada waad garanaysaa qofka dulmiga marka waxa uu leeyahay qofka dulmiga lagu sameeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo isaga wax u dhexeeya ma jiraan sacd ibnu waqaasna waad garanaysaan haween yacni magaalo dhan oo mataqaanaa uu joogay in laga soo dacwooday oo nin ka mida uu ku eedeeyey yacni inuu maaragtay salaada waa hagaajin inuusan waxaa samayn dulmi weeyaan marka dambe uu habaarana waa tuu odhan jiray asaabatnii dacwatu sacad waxa igu dhacay markuu weynaaday kabacdi waxa igu dhacay habaarkii sacad ibnu waqaas uu habaari jiray marka dulmiga qofka aad dulmida hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu baryo oo la yimaado alla kuu weydiiyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa qabto qofka isagaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadaas iyada ahi marna waxa weeye meesha ka bixi mayso waxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay xadiiskii mucaali ibna jabal markuu nebigu yaman u diray uu nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii dheeraa oo nebigu tadarrujka kaga hadlayay hadkuu maaragtay dacwada u gaarsiinaya reer yaman watulaa ittaqi dacwata almadluum war waxaad iska ilaalisaa dacwada ama baryada qofka la dulmiyey iska ilaali qofka la dulmiyey oo dulmiga loo geystay ilaahayuu kuu baryin iska ilaali maxaa yeelay fainnahu laysa baynahaa wa bayna allahi xijaab ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qofka ilaahay baryaya ama dacwada iyadaah wax u dhexeeya xijaaba ma jiraan macnaheedu waxa weeye ilahay wuu aqbalaya ilaahay subxaanahu wa tacala wuu aqbalaya waxaaba jira xadiis kaloo nebigu leeyahay wa cizatii wa jalaali yacni ciiskayga ishraftayda iyo weynaantaydaan ku dhaartaye لأنصرنك ولو بعد حين ولو كان كافرا في رواية وحو ليهي وانكو غرغاريا وانكو غرغاريا الله سبحانه وتعالى بوحو ليه وينانتيدان وينانتيدان كو دارتاي وانكو غرغاريا ولو بعد حين سبب بها كسو وريغه روايه كلا وحلي ولو كان كافرا ورقف كاس قال با اهاده ظلمي لو غيستي ilaahay wuxuu ku dhaartay inuu u dembi dhaafay yani inuu maaragtay waxa weeyaan qofkaas dulmiga ku sameeyey uu ka qabanayo allah subxaanahu wa tacaala u gargaarayo wamaca dalika ba waxaa soo aroortay qisas aan raba inaan soo kokoobo waxaa qisasa ka mid ah nebiga calayh salaatu wasalaam saxaabadiisu markii ay soo hijroodeen oo ay soo aadeen saxaabada nebiga calayh salaatu wasalaam ardulxabasha ay yimaadeen oo ay noqdeen oo laabteen oo ay madiino tageen nebiga calayh salaatu wasalaam u tageen ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii soo laabtay oo xabasha ka yimi ayuu wuxuu ku yidhi alaa tuxadiuunii biacjabi maa ra'aytum fi lxabasha oo bicardi lxabasha war miyaydan ii sheegayn miyaydan ii sheegayn oo iga sheekaynayn waxyaalihii aad ku ugu cajiibka badnaa waxyaalihi ugu cajiibka badnaa oo aad la yaabteen oo aad jeclaysateen oo ardulxabasha ku soo aragteen miyaydan iga sheekaynayn marka qiso dheer buu ka sheekeeyen laakiin dulmiga tilmaamaysa saasaan minaa usoo qaadana xadiiskaa isagaa marka waxay leeyihiin saxaabada nebiga alay slat marka laga hadlayo waxay yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu saas yidhi qaala fidyatu minhum rag dhallinyara oo meesha joogay oo ka mid ah baa waxay yidhaahdeen rasuulkii ilaahayow baynamaa naxnu juluusun marat calayna cajuuzu min cajaa'izihim rasuulkii ilaahayow mar aan meel fadhinno ardulxabasha ayaa haweenay ee da'weyn oo ka mid ah haweenada ama dadka da'da waaweyn ee xabashidaa ka mid ah ayaana soo agmartay taxmilu calaa ra'sihaa qullatun min almaa waxay madaxa ku waday ashuun weyn oo waxa weeye oo biyo ku jiraan bay waxay ku waday madaxa marka wuxuu leeyay saxaabigaasu iyadoo madaxi biyihii ku wadhaayo kawad ku wadayo waxay soo martay nin dhallinyaro ah wiil yar bay soo agmartay markaasuu wuxuu bilaabay inuu gacantiisa uu dhabarka kaga qabto labada cinaha garadhaxooda inuu kaga qabto oo hore u riixo markaasee waxay u dhacday jilbahay u dhacday ashuunkii ay wadana dhulka ayuu ku dhacay wuu jabay wuuna ka cararay intaa markay samaysay falamma irtafacat markay kor u soo kacday ay soo hinqato kor soo aaday iltafatat ilayhi wiilkii oo sii orday sii cararaya ayay saa u eegtay markaase waxay ku tidhi ثuma qaalat sataclamu yaa qudar إida wadaca allah الكursiy وjamaca الأwaliina والآakhiriin وتakalamat الأydi والأrjul waxay tihi waa ogaan doontaa doqon yahow marka ilaahay subxaanaه wa tacaala kursigiisa dhigto maalinta qiyaamaha marka la kala xukuminayo dadka marka ilaahay subxaanaه wa tacaala uu kursigiisa soo dhigto oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ummadihii hore iyo kuwii daba meel isugu keeno allah subxaanaه wa tacaala kabacdina ay gacmaha iyo luguhu ay hadlaan bimaa kaanuu yagsibuun waxa ay sameeyeen markay adduunka joogeen waxa ay sameeyeen maalinta ay ka hadli doonaan gacmaha iyo luguhu waad ogaan doontaa waxa kugu dhaca intaa kama harina waxay tidhi fasawfa taclamu amrii wa amraka cindahu hada waad ogaan doontaa bay tidhi xaalkayga iyo xaalkaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa maalinta qiyaamaha intaa marka nebig markay tidhi oo saxaabiga ka sheekaynayo ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sadaqat uma sadaqat haweenaydaasi run bay sheegtay run bay sheegtay kabacdu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kayfa yuqadisu allahu qowman ilaahay subxaanahu wa tacaala sidee buu qolo u dahirayaa qoladaas oo aan qofkooda daciifka ah xaqiisa uga soo qaadayn qofka qawiga ah qofka daciifka ah oo tamarta daran xaqiisa aan u soo celinayn ummadda ilaahay sidee buu u dahirayaa bal u fiirsado dulmiga weeyaan dadka masaakiintaa oo dulmiga lagu sameeyo ama hab qabiil ha loogu sameeyo ama hab kale ha loogu sameeye ummadda ilaahay subxaanahu wa tacaala dulminayo oo dadku dulminayaan war maalintaa iyada ahi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jamaca alawaliina walaakhariin dadkii hore iyo kuwa dambe isu keenayo dadka iyaga ma ilowsanah yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waa maalinta dadku ay alla subxaanahu wa tacala hor istaagi doonaan weeyaan oo qof waliba inagani ka mid yihi uu alla subxaanahu wa tacaala hor istaagi doono marka alla subxaanahu wa tacaala hor istaagtana wax badan baa lagaa weydiinaya noloshaadii baa lagu weydiinaya maalinta iyadaah waa maalintuu nebigu leeyahay laa tazaalu qadamaa cabdin xataa yus'ala can arbac qofku ka dhaqaaqi maayo alla subxaanahu wa tacala hortiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa qofku ka dhaqaaqi maayo ilaa afar waxyaaba loo weydiiyo afar waxyaaba in lagu weydiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa ka dhaqaaqi maysa maalinta marka noocaas oo shadaa'idka dhibta noocaasoo leh dulmiga in la imaanayno miyayna u fiirinayn war miyaynan arkayn in alla subxaanahu wa tacala naga dameeyo dulmiga marka in la yska ilaaliyo oo ilaahay subxaanahu wa tacala qofka looga cabsado oo qofka ilaahay abuuray alla aad uga cabsato oo wax la doonayo weeyaan ee waxaa kaloo ku dari lahaa micnaha anoo si sii wadi doona insha allahu tacaala dulmigu inuu cadaabulqabri keenayo dulmigu inuu qofka cadaabulqabri u keenayo ee waxaa ka mid a xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam laga warinayo xadiiska ibn xibbaan baa soo saaraya sidoo kale xadiiskaasi culummada qayb ka mida waxay leeyihin waa saxiix weeyaan sida shaykhu اlalbani raximah اllahu tacaala fii silsilati axaadiis saxiixa waxa uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam amara bicabdi min cibaadi illaah ow umira waxa la amray addoon ilaahay addoommadiisa ka mid ah ayaa waxa la amray an yudraba fii qabrih in qabrigiisa lagu garaaco oo lagu jeldiyo ayaa la amray qabriga ku jira waxayaat lbarsakh waxa loo yaqaano weeyaan oo waxa weeye qabriga waxaa loo yaqaanaa imaa inuu rawdatu min riyaad aljanna yahay wa imaa inuu xufratu min xufari naar yahay inaad tahay meel janno ah oo alla subxaanahu wa tacala kugu nimcaynayo wa imaa alla subxaanahu wa tacala meel kugu cadaabaya inay tahay cadaab baa qofka sugaya waa laysku cadaabaya nebiga calayh isalaatu wasalaam amarkiisu hore waxay xadiisu tilmaamayaan inaan loo waxyoonin in qabri laysku cadaabayo laakiin kabacdi nebigu tilmaamay waxaa ka mid ahaa nebiga calayh isalaatu wasalaam caaisha radia allahu tacala canha baa haweeney haweeney ayaa u khidmayn jirtay markaasi markii haweeneydaas ay caaisha wax ku xasisaba haweeneyda yuhuud bay waxay tidhahda waqaaki illaah min cadaabi alqabri ilaahay cadaabta ka badbaadiyo cadaabta qabriga marka caaisha ma ogeyn nebiga u timi waxay ku tiri rasuulkii ilaahayow qabriga ma laysku cadaabaya alilqabri cadaabun duuna cadaabi yowmi alqiyaama cadaabta qiyaamaha intaan la gaarin qabriga ma laysku cadaabaya marka nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi maya yaa arrinkaas sheegay markaase waxay tihi haweentaa yahuudiyadda ahi mar kastoo aan wax wanaagsan u sameeyo waxay tiraa cadaabka qabriga allah ka badbaadiyo marka nebiga calayh isalatu wasalaam wuxuu yidhi kadabat ee yuhuudduna ilaahay subxaanahu wa tacaala been bay ku sheegeen caaisha waxay tihi wax yar ka bacdi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa soo soo galay isagoo ordaya oo maradu u xaydan tahay muxmarat caynaahu indhihu ay cas yihiin baa nebigu soo galay markaas nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in qabriga la isku fidnaynayo war qabriga waa la ysku imtixaamaya qabriga waa la isku cadaabi nebigu tilmaamaya marka qad- cadaabkii qabriga mid ka mida weeyaan marka wuxuu leeyahay nebiga calayh isalaatu wasalaam saanu xadiiskaa tilmaamayno qof baa waxaa la amray in qabriga lagu garaaco mi'ata jalda boqol je- mi'ata jald yacni boqol jeedal in lagu dhufto qabriga dhexdiisa in lagu dhufto boqol boqol jeedal markii saas la yidhi falam yazal yas'alu wayadcuu xataa saarat jaldatan waaxida kama zuulin inuu ila- alla subxaanahu wa tacaala weydiisanayo yani taqdiir alla subxaanahu wa tacala inuu baryayo alla subxaanahu wa tacaala inuu weydiisanayo boqolkaas jeedal oo loo qoray lagu dhufanayo in laga cafiyo oo laga yareeyo ama taqaanaa laga daayo ilaa ay mid ka noqotay hal mid bay ka noqotay marka wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam halkii jeedal baa lagu dhuftay halkii jaldi baa lagu dhuftay famtala'a qabruhu calayhi naara qabrigiisii baa naar la buuxsantay walciyaadu billah qabrigiisii baa naar la buuxsantay marka wuxuu leeyay nabiga alayh salaatu wasalaam nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu leeyay falama irtafaca canhu waafaaqa markuu yacni cadaabkii laga kor qaaday oo uu soo baraarugay buu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi calaa ma jalatumuunii war maxaa la ii jaldiyey maxaa la ii garaacay buu maxaa la ii garaacay oo yacni saa laygu cadaabay marka waxaa loogu jawaabay laba jawaabood baa la siiyey laba jawaabood baa qabrigaas cadaabkiisa keentay waxa weeye midda ugu horraysa waxaa lagu yidhi salaad baa tukatay aadan dahaaro ahayn wamaca dalika nebiga xadiiskan wuxuu ku leeyahay in ma taqaanaa noo tilmaamaya labadii qofoo qabriga lagu cadaabayey waad garanaysaan yani eh, fa ama axaduhum midkood wuxuu ahaa yani midaan yani kaadida iyo maarata aan iska dhamayn buu ahaa bal nebiga xadiisku wuxuu ku leeyahay cadaab qabriga caamadiisa waxaa keena waxa weeye eh, qabriga cadaabkiisa waxaa inta badan keena waxa weeyaan kaadida weeyaan qofkaan si fiican isaga hagaajin oo dahaaradii si fiican mataqaana isaga hagaajin wamaca daalikaba qofka muslimkaa la doonaya waahan cibaada weeye cibaadada markuu qofku uu ilah u cibaadaysanayo inuu si barto wax alla ugu cibaadaysanayo axkaamteeda inuu barto ee qaabku mataqaanaa uu isticmaali lahaa ama istijmaar ama istinjaar intaas ha noqotee inuu qofku barto weeyaan tan labaadna waxay waa mararta calaa madluumin maba fiirsan xadiiskan yani maxalushaahidkan ka hadlayna weeyaan wa mararta calaa madluumin waxaad soo martay qof la dulminayo qof la dulminaya baa soo martay falam tansurhu uma aadan gargaarin wax badan baynu aragnaa qof la dulminayo ama maal laga qaadayo ama xoolo laga qaadanayo ama mataqaanaa la eryayo meel magaalo laga saarayo ama la xumaynayo laakiinse ayna maaragtay marnaba maaragtay aynu maaragtay gacan ka geysan qofku hadduu ammaanka uu dhib ku yahay oo dadkan hadda maaragtay aynu joogno oo ammaan baynu ku haysannaa inaynu ammaanka aynu ku haysanno gacan ku siino dowladda waa laga maarmaan weeyaan ammaanka marka qofka ka hor imaanayo in la iska qabto oo gacan loo wada geysto oo ummadda ku kacdaa qofkaas saas kale dulmi lama yidhaahdo laakiin qof meel ka joogo oo deegaan ahas oo aan dhib lagu ogeyn qofka in dulmi loo geysto waxa weeyaan khalad weeyaan marka qofka isaga ah waxa lagu yidhi waxaa soo martay qof dulmiya la dulminaya baa soo martayo uma aadan gargaarin baa lagu yidhi ma u fiirsan dulmiga marka yani ciqaabta iyo waxa uu leeyahay ayuu xadiiskaasi ku tusaya waxaa ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiisku wuxuu ku leeyahay man iqtadaca xa- xaqa imri'i muslimin qofkii goosta qof muslima xaqiisa qaata biyamiin aw biyamiinihi dhaartiisa ku qaata oo dhaar buu ku qaatay qof kale xaqii buu dhaar ku qaatay wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay faqad awjaba allahu lahu annaar waxarama calayhi aljanna ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka isagaahi wuxuu u waajib yeelay inuu qofkaasi naar gelayo qofka isaga ahna waxa weeyaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jannadii ka xaram yeelay qof muslim xaq uu lahaa maxkamad baa la aada waxaa tir anigaa leh waa ka codbadisay ama dhaar baa timi saasaa ku qaadatay wa ma- marka aad qaadato waxaad ogaataa inay naar laguu qoray in ahlu naar tahay leanna qof muslimo ilaahay subxaanahu wa tacaala abuurto alla u soo daayey inuu ku cibaadaysto oo loo abuuray u cibaadaysto ayaa dulmi ula timi oo dulmi u timi marka alla subxaan nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka qof muslima xiisa qaata qofka isaga naar baa alla subxaanahu wa tacaala u waajibiyey jannadina alla subxaanahu wa tacaala waa ka xaaraantiimeeyey nin baa istaagay saxaabadii ka mid ah wain kaana shay-an yasiiran yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow hadday tahay wax yar xataa masaasa xataa haddii ay wax yar tahay markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wain kaana qadiiban min araak wain kaana qadiiban min araak xataa haddii ay tahay laan yar oo cadaya ma u fiirsado laan yar oo cadaya haddii aad qof ka dhacdo ka qaadato oo aad yani kaga qaadatay awood aad kaga qaadatay qofka isaga ahay waxaad ogaataa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nooshi inaad naar ku gelaysid inaad naar ku gelaysid qofka isaga ah oo naar aad gelaysid oo aadan janno gelayn buu nebiga calayhi salaatu wasalam noo tidaya noo sheegaya marka haddii aad dulmi samaysay oo aad cilmi dulmi u geysatay oo aad og tahay war maanta ka noqo maanta baad jaanis haysataa ilaahay subxaanahu wa tacala marka loo tago camal ma jiro xisaab weeyaan xataa idaa jaa axaduhu lmowt qaala rabbi irjicuun waad garanaysaan qofka marka nafta ay ka sii baxayso alla subxana wa tacala wuxuu noo tilmaamay qofka markii dadka ayaga ka mid ah oo naarta iyo waxaa gelaya marka nafta ka sii baxayso ila qofku wuxuu garanayaa meesha uu gelayo malaa'igta u imaanaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaa xadiiskii dheeraa qofka mu'minka marka nafta nar- nafta laga qaadayo yacni si gaara loogu qaada malaa'ig baa imaanaysa kafan soo qaadanaysa meel baa u farsanaysaa malaka moodkii baa imaanaya tartiib baa looga soo saaraya qofka kale oo naarkana oo khasab baa looga soo saaraya marka marka naftu ka sii baxaysa allah wuxuu leeyahay qofka marka ay qofkood markay u timaado geeridu u timaado qaala rabbi irjicuun markaasuu wuxuu leeyahay rabbiyow iceli rabbiyow iceli maxaa loogu jawaabayaa maxaa dhacay lagu celinaya lacallii acmalu saalixa fii ma tarakt waxaa laga yaabaa inaan soo sameeyo inaan wax soo sameeyo camal fiican soo sameeyo baan mudnahay oo u baahanahaye ilaahay oo dib ii celi oo marka nafta kasii baxaysa weeyaan ma doonaysaa marka markay naftu kale kuu timaado inaad tiraahdo ilaahay ou celi marka allah subxana wataala kallaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha wa min waraa'ihim barzakun ilaa yowmi yubcaثuun allah subxana wa tacala wuxuu leey may arrinku saas ma aha war arrinku saa sheegaysa ma aha waa erey aad iska tiri weeyaan waxaa kaa dambeeya barsakhi weeyaan barsakhi baa kaa dambeeya qabrigii baa kaa dambeeya nolosha u dhexaysa adduunkan aakhirada baa ku- yani ku dhacaysa oo imaa naciimo inay tahay oo ima inay naar tahay weeyaan marka goorta qofka geeridu u timaado arrinkaa isaga ahi waa marka allah subxaanahu wa tacala naf kaa qableen weeyaan marka maantaynu haysannaa hadda ka hor baa nin waddan aan waddanka aanu joogno magaala yidhaha san diego ayaa nin wuxuu u yidhi wax maalin baan waxaan soo xusuustay buu yidhi ee aayadda iyada xataa idaa jaa axaduhum almowt qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixa maalin baan soo xusuustay buu yidhi maxaa dhacay baan kunin wuxuu yidhi dhakhtar baa intaan jir- dhakhtar baa legey intaan jiraday markaasaa la yidhi ee wadnaha un baa shaqaynaya warkaliyihii waa taagan yihiin beerkii shaqadii waa gabay maca salaama ninkaan isaga waxba uma hayno markaasaa waxaan soo xusuustay buu yidhi xoolu lahaa waxaan soo xuustay buu yidhi inaan idhaahdo erey aayaddu qur-aan soo xuustay qaala rabbi irjicuun baa ereygaasaan galay qof laga quustay buu ahaa markaas waa dib loo ceshay oo qur-aan madab la quraaminaayey oo qur-aan lagu akrinaayey ee sadaqo badan la baxay oo mataqaanaa muddo wuxuu noo sheegay maaragtay inuu maaragtay qofkii ninka caafimaaday bal meesha uu gaaro u fiirsada meel laga soo noqon karo qofkaa isagaa jaanis buu lahaa dib baa loo soo ceshay oo maca daalika marka uu noo sheegaya masaajid wax ku bixinaayey masaajid wax ku bixinaayey maalkiisii buu sadaqaysanayey oo uu la baxayey waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacala naartiisa kaa dheeranaya oo nebigu xadiisuu ku leeyahay qofku maanta qiyaamaha ah oo shadaa'idka iyo dhibtu ay jiraan wuxuu harsanayaa harkii sadaqadiisa ama hooskii sadaqadiisa ayuu harsanayaa qofku sadaqada badiyo weeyaan oo ula baxo hadduu doonayo maalinta qiyaamaha in dhibkeeda ka badbaado marka qo- intayna maalintaas nagu imaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan odhan lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu ilaahay ou maanta intayna odhan war maanta camal aan la nimaano oo haddii aynu dulmi cid dulminay een dulmiga dadka ka dayno qofkii dulmi garanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u noqdo qofkiina ha u tago war cirdi xataa hadday tahay lagu dayn maayo ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haadihi xadiiskan tilmaamay markaan soo bilaabina weeyaan xataa hadday cirdi qof ay tahay inaa maarata u tagto tilaaway cafi oo qofka cirdigiisa maarata haddaadan garanayna culummadu waxay tilmaamaan qofkii maaragtay haddii aadan garanayn oo aad wax ku samaysay ama cirdigiisa aad ku dhacday oo aad meel awraadata jirin inaad meel wanaagiisa tilmaanto inaad mataqan waxyaala noocaas samayso ayaa culummadu tilmaamaan marka intaan saa odhan lahay maanta aynu dulmigeena celino hadday wax dulminay wuxuu nebigu xadiis ku leeyahay marka man kaanat lahu madlama qofkii dulmi tuu sameeyey qof walaalkiisa ama walaashiisa dulmi ka galayo oo dulmi la yimiyo ama sharaf ha aato qof kaga dhacay ama maal ha noqoto falyataxalalhu minhu alyawm war maantay iska xalaal garay maanta iska xalaali maanta baa waqti haysataa iska xalaalay qabla an laa yakuuna diinaar walaa dirham in kaana lahu camalu saalix ukhida minhu biqadri madlamat- madlamatihi wuxuu leey nabiga calayh salaatu wasalaam intaa aadan gaarin maalin uusan dahabna jirin diinaarna uusan jirin oo ayan lacagi jirin qofku waxa ku furatay ayan jirin war maanta iska xalaalay oo qofku u tag buu leeyahay in kaana lahu camalun saalix hadduu qofku camal saalix maalintaa leeyahay camalkii baa laga qaadaya xadiiskan tilmaamayna oo si kalaa weeyaan wain lam takun lahu xasanaat qofku haddoodan xasanaad lahayn qiyaamaha tago waxa weeyaan ukhida min sayi'aati saaxibihi waxaa laga soo qaadayaa qofkii uu dembiga ku sameeyey sayi'aadkiisa wamaca daalika ba qofka dulmiga badan ama qof ha diro ama dulmi ha sameeyo culimmadu waxay kula taliyaan oo yidhahdaan camal badan la imow camal badan la imow li'anna qof haddaad dishay ama haddaad qof mataqaana waa dhacday hadhow camalkaagi baa u yaalla camalkaagi baa u yaalla haddii aadan aad inta ka horaysa iska ilaalin weeyaan hadhow camalkaaga u yaalla qofka marka waxaa lagula taliya qofka noocaas oo kale ah inuu waxa weeyaan uu camal badan la yimaado oo meel laysku qabsanaya way qiyaamuhu hamooda dulmiga maanta la timi in lagaga harayo nebiga xadiisku wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahy nin baa imaanaya qiyaamaha nin baa imaanaya qiyaamaha isagoo ga- madaxiisa gacanta ku haya gacanta kalena qofka qofkii nafta ka qaaday buu ku hayaa oo wadaa markaasuu allah subxaanahu wa tacaala carshigiisa imaanaya markaasuu wuxuu leeyahy yaa rabbi haada qatalanii sal bima qatalanii aw kamaa qaal ilaahay ou qofkaan baa idilaye bal waxaad ii weydiisaa waxa uu dilay ii dilay markaasuu wuxuu leeyahy waxaan u dilay yacni hebel inay cizada iyo sharafta u ahaato ayaan u dilay bal u fiirsa ikhwaani maalinta noocaasi marka intaynu nagu imaanin nagu dhihin waxaan doonaynaa marka inaynu hadda intaynu joogno aynu wixii aan la imaan karno oo camala aynu la nimaanno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ka cabsanno waxaa la tilmaamayaa cishi baa dhow insha allah wuxuu alla subxana wataala tilmaamaya wuxuu alla qur-aankiisa ku leeyahay noo tilmaamaya qofka daalimkaahi oo dulmiga la yimi marna inuusan liibaanin ilahay wuxuu leeyahy innahu laa yuflixu الظaalimuun dadka daalimiintaahi ma liibaanaan wuxuu leeyahay marka ibni sacad oo ka hadlaya markuu tilmaamayay xadiiskan yani aayadda qur-aanka fasirayay kitaabkiisa tafsiirka wuxuu leeyahay fakulu- fakulu ظaalimin wain tamataca fi اdunya bima tamataca bihi qof kasta oo daalim ahi si kastaba adduunka ha ugu raaxayso raaxaa la yimaadee fa nihaayatuhu fiihi fa nihaayatuhu waxaa qofka u dambeeya waxa weeyaan idmixlaal waxa la yidhaahdo iyo waitlaaf qofkaasi inuu burburo u dhammaato oo waxa weeyaan uu dhammaato si anna alla subxaanahu wa tacala wuu qabanaya nebigu xadiisku wuxuu ku leeyahay in ilaahay subxaanahu wa tacala wuu kaadiyaa qofka daalimka wuu kaadiyaa dulmi buu samaynaya maanta dulmi buu samaynaya alla wuu kaadinaya xataa idaa akhadahu markuu alla subxaanahu wa tacaala qofkii qabto lam yaflidhu alla ma sii deynayo kabacdu alla subxaanahu nebigu wuxuu akhriyey aayadda qur-aanka oranaysay wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wa hiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid ilaahay saasuu magaalo u qabtaa oo qaryo u qabtaa oo deegaan u qabtaa iyagoo dulmi la yimi oo dulmi mudan sameeyey alla subxaanahu wa tacaala qabashadiisu mid aad iyo aad u daran weeyaan wamaca dalika alla subxana wa tacala wuxuu noo tilmaamaya qofka daalimka ahi inaan alla subxaanahu wa tacala hanuunin ina allaha laa yahdi laa yahdi lqowma aalimiin alla subxaanahu wa tacaala ma hanuuniyo qolada daalimiinta ma hanuuniyo hidaayadii baa laga qarinaya haddii qofu dulmi la yimaado waa arkaysaa dadka dulmiga badan fiiri si kasta ula hadal dulmigii baa ku dheeraanaya tamaadaa bih waa ku fogaanaya waa ku fogaanaya ku dheeraanaya qofka isaga ahi ila ilaahay subxaanahu wa tacaala ee uu gaaro qofkaasi hanuunka in loo diido saas ugu soconaya wuxuu alla subxana wa tacaala leeyahay inuusan daalimiinta alla jeclayn inahu laa yuxibu الظaalimiin alla subxaanahu wa tacaala daalimiinta ma jecla wuxuu alla subxana wa tacala tilmaamayaa dadka daalimiinta ahi inay cadaab badan leeyihiin wa ina liladiina dalamuu cadaaban duuna dalik waa cadaab qabriga weeyaan dadka dulmiga badani cadaabkii la yaqaano weynaa oo qiyaamaha mid ka sokeeya bay leeyihiin waxay culimmadu leeyihin marka ilahi subxaanahu wa tacala markuu tilmaamay inay cadaab galayaan dadka daalimiinta ahi وأخبر أن لهم عذابا دون عذاب يوم القيامة وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار والعذاب البرزخ arrinkaas waxay kulansanaysaa in adduunka lagu cadaabo ama la laayo ama la dhaco ama la saaro iyo in cadaabka qiyaama la geliyo marka ikhwaani ee kolley wax badan baa i qornaa insha allah laakiin waxaan jeclaystay maadaama waqtigu yahay ee iska xirir yahay inaan maaragtay naftayda iyo tiinaba aan maaragtay ku baraarujiyo ee waxa dulmiga loo yaqaano inuu waay wax aad iyo aad u fog yahay inuu aad iyo aad u xun yahay inuu cadaab kuu geenayo camal kastoo aad la timaadana inuu cadaab kuu keenayo marka naftayda tiinaba waxaan ku baraarujin lahaa war haddeen dulmi aan ognahay aynu samaynay ciddii dulmi la timaada aynu iska qabanno qofka dulmi sameeyey ilaahay subxaanahu wa tacala ka boqo oo dulmiga ha iska ilaaliyo ee intaasaan kusoo gabagabayn laha wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam jazaakum allah khayr wasalaamu ullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu
إلهي خيره الجزيل حضرت أي حضرت الموت إنما نقول ولي الله الكذب الذي يستمع القول فيتبعون أحسنه قل إنك على كل ما